في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين نحن للهدي جنود قد صففنا طائعين asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo jimco waliba aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa saddexda bisha dulxaja sannadka kun afar boqol afartan iyo kowda hijiriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah maamulka ala sacuud oo ku dhawaaqay in sannadkan ay xijinayaan oo keliya dadka ku nool dhulka xaramaynka taas oo ka dhigan in malaayiin ruux oo xijka u qorshaysnay ay ka baaqdeen waxaan idinsoo gudbin doonnaa faahfaahin ku aadan go'aanka maamulka ala sacuud iyo warbixin aynu uga hadlayno manaasigta xajka qodobada toddobaadkan waxaa sidoo kale ka mid ah tobannaan askar iyo saraakiil isugu jira oo ka tirsan maamulka kaabul oo lagu dilay howlgallo kala duwan oo ka dhacay toddobaadkan waddanka afganistan wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada alfatxi ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa insha allah waxaan sidoo kale idinsoo gudbin doonnaa mu'asasada warbaahineed ee saxaab oo baahisay xalqada toddobaad silsiladda qanaadiinu min nuur oo uu jeedinayo caalimka asheekh abiyaxya alibi warbixin ku aadan barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonnaa fayis alkandari oo ahaa maxbuus afar iyo toban sanno ku xiraya kuwantanamo bey oo ka sheekeeyey sida looga qabtay waddanka afganistan iyo howsha uu halkaa ka hayay warbixin ku aadan qaybta labaataxana uu kaga sheekeynayo dhibaatooyinkii uu soo maray ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa insha allah waxaad sidoo kale maqli doontaan silsiladda macal qur'aan iyo sheekh xaaris annadaari ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka
أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون waa hagaag qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aynu ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka maamulka ala sacuud ayaa soo saaray amar gebi ahaanba looga mamnuucaya muslimiinta isaga imaanaysa caalamka inay sannadkan guntaan waajibaadka xajka waxaana maamulka uu marmarsiyo ka dhigtay cudurka koronavirus haddaba warka ka soo baxay maamulka ala sacuud waxaa soo gudbinaya waryaheen maxamed ciise inta badan xajka sanadkan waa uu ka duwan yahay xajka sannadihii hore aynu soo marnay waxaana ugu wacan musiibada koronafirus ee ka jira caalamka ma jiro dad ka soo xajinaya meel ka baxsan dhulka xaramaynka kadib go'aan arrinkaasi ku aadan oo uu soo saaray maamulka ala sacuud waxaana xajinaya oo keliya sanadkan dadka degan gudaha xaramaynka bayaan ka soo baxay wasaaradda xajka iyo cumrada ee maamulka ala sacuud ayaa loogu hadlay qaabka loo xajinayo sanadkan iyadoo lasoo kordhiyey shuruudo dhowr ah oo ay tahay inay buuxiyaan dadka ka xajinaya gudaha dhulka xaramaynka toddobaatan boqolkiiba xujayda sanadkan waa jaaliyadda muslimiinta ah ee degan dhulka xaramaynka halka soddon boqolkiiba ay yihiin dadka ku nool dhulka xaramaynka waxaana dhammaan dadkaasi ku xidhan shuruudo badan inay qabin cudurka koronafirus marka loo eego shuruudaha wasaaradda xajka iyo cumrada ee maamulka ala sacuud soddon boqolkiiba ee laga siiyey dadka u dhashay dhulka xaramaynka waxaa la sheegay in ay yihiin dadka ka tirsan maamulka oo keliya gaar ahaan kuwa ka shaqeeya wasaaradda amniga iyo caafimaadka waxay wasaaraddu sheegtay in nisbadaas la siinayo shaqaalaha maamulkooda ee ka shaqeeya labadaas wasaaradood gaar ahaan kuwa ka caafimaaday fayruska wuxuu aala sacuud ku candacooday in arrintan ay u sameeyeen dhiirigelinta shaqaalahooda dadka sanadkan gudanaya xajka waxaa sidoo kale da-dooda lagu xadiday inay u dhexayso labaatan ilaa konton waxaana meesha ka baxay dad badan oo muslimiin ah oo doonayay inay xajiyaan kuwaas oo degan gudaha xaramaynka marka laga soo tago muslimiinta degan dhulka ka baxsan xaramaynka oo gebi ahaanba aan xajinaynin sanadkan inkastoo dukumiintiyada xajka ay dadku ka qaadan jireen iyagoo tagaya xarumaha dowladda ama maraya hay-ado arrimaha xajka ka shaqeeya ayaa sanadkan wuxuu maamulka ala sacuud sheegay in dukumiintiyada xajka lagu qaadanayo barta internetka oo keliya is-hor istaagga maamulka ala sacuud ee xajka sanadkan iyo kusoo koobidda dadka ku nool gudaha xarameynka oo keliya waxay dad badan oo muslimiin ah ku tilmaameen inay tahay dhibaatadii ugu weyneyd ee uu sababay cudurka korona ee caalamka aynu ku noolnahay faraha ba-an ku haya waxaa hadda meesha ka baxay muslimiin waayeelo ah oo aan rajo badan ka lahayn nolosha oo aad u jeclaan lahaa in ay sanadkan gutaan waajibka xajka balse qadarta allah kadib waxaa ka hor istaagay awaamiirta ka soo baxday maamulka aali sacuud tani waxay fariin u tahay dadka muslimiinta ee awoodda u leh inay xajiyaan islamarkaana ka gaabiyey sanadkii lasoo dhaafay waxaana la gudboon inay ka faa'iidaystaan wakhtigooda iyo awoodda uu allah siiyey maadaama ay imaan karaan imtixaano la mid ah korona oo dadka u diidi kara xajka marka dib loo eego taariikhda xajka marar badan ayay dhacday in laga baaqsado xajka oo aan la gudan sababo ku aadan cuduro jiray ama dhibaatooyin soo darsay oo ay la mid ahayd mooryaan iyo tuugo wakhtiyadii dhexe xujayda u geli jiray jidadka soo gala kacbada taasoo sannado xiriir ah sababtay inay dadka muslimiinta ah iyagoo u baqaya naftooda ay soo xajin waayaan ama tiradooda ay nusqaanto
اسأل التاريخ عنا كم دخلنا جارعين xajka ayaa ah rugni ka mid a tiirarka islaamka waxaana muslimiintu ay gutaan sanadkiiba mar iyagoo qabta acmaal kala duwan haddaba warbixinta idinku soo maqan waxaan ku eegaynaa acmaasha la qabto manaasigta xajka بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك xajka waa rukniga shanaad ee tiirarka islaamka waana mid ka mida shacaa'irta ugu weyn ee lagu garto muslimiinta sannad welibana hal mar ayay gutaan muslimiinta waajibaadka xajka waxaa jirta mawaaqiid u gaara muslimiinta kuwaas oo ku jaango'an hadba jihaad ay ka imaanayaan waxaana mawaaqiiddaas xadiday nebiga sala allahu calayhi wasallam qofka xaajiga ahna waxaa laga rabaa in halkaas uu ka soo xirto xajka talbiyadana uu ka soo bilaabo شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك dadka deggan magaalada madiina waxay ka soo xarmanayaan dulxulayfa oo ah deegaan dhaca koonfurta magaalada madiina waxaana hadda lagu magacaabaa abyaar cali afar boqoliyoabaatankiloomitir ayuuna ka fog yahay magaalada maka dadka deggan dhulka shaam masar iyo galbeedka waddamada muslimiinta waxay ka soo xarmanayaan deegaanka aljuxfa oo u dhow magaalada raabiq qiyaas ahaanna wuxuu magaalada maka u jiraa boqolsideetaniyoxkilomitir yolamlam waa waadi weyn oo u dhexeeya yemen iyo maka waxaana hadda lagu magacaabaa assacdiya kilomitir ayuu ka fog yahay magaalada maka waxaana ka soo xarmada muslimiinta yemen soomaaliya iyo dhammaan waddamada dhaca koonfurta kacbada waxaa xusid mudan in miiqaadka yolamlam ay hadda ka soo xarmadaan inta ugu badan muslimiinta ka yimaada waddamada dhaca koonfurta aasiya sida shiinaha indunuusiya maleysiya hindiya iyo kuwo kale qarnulmanaasil waxaa hadda lagu magacaabaa asaylulkabiir wuxuu magaalada maka ka fog yahay kilomitir waana miiqaadka iyo halka ay ka soo xarmadaan reer najdi iyo taa'if miiqaadka ugu dambeeya ee dadku ka soo xarmadaan waa miiqaadka daatu cirqi waxaa hadda deegaankan lagu magacaabaa addariiba ama alkhuraybaad waxaana ka soo xarmada muslimiinta ka yimaada bariga sida ciraaq iiraan khuraasaan iyo waddamada ka dambeeya afartan miiqaad ee hore waxaa sameeyey nebiga sala allahu calayhi wasallam waxaana u daliil ah xadiid saxiix ah oo isku waafaqeen muslim iyo bukhaari kaas oo uu warinayo ibnu cabbaas radiallahu canhu wuxuuna yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu u jaangooyey reer madiina dulxulayfa reer shaamna wuxuu u jaangooyey deegaanka aljuxfa reer najdina waxaa loo calaamadeeyey qarnulmanaasil reer yemanna waxay leeyihiin yalamlam wuxuuna nebiga yidhi mawaaqiidaas waxaa leh dadka degan deegaanadaas iyo dadka dhankooda ka yimaada ee aan ka mid ahayn dadka degan deegaanadaas islamarkaana doonaya xaj iyo cumro qofka aan deegaanadaas ka imaaninna wuxuu ka soo xarmanayaa halka uu joogo xitaa reer maka waxay ka soo xarmanayaan maka miiqaadka shanaad ee daatu cirqi waxaa jaangooyey amiiruulmu'miniin cumar bin alkhadaab sida ku cad kitaabulxaj ee saxiixa bukhaariga wuxuu ibnu cumar radiallaahu canhu yidhi markii la furtay basra iyo kuufa waxay dadka halkaas deggan u yimaadeen cumar iyagoo leh amiirkii mu'miniintow wuxuu rasuulkii ilaahay u xadiday reer najdi inay ka soo xarmadaan qarnulmanaasil wuxuuna ku yaalaa meel ka leexsan jidkeena haddii aan damacno inaan aadnana way nagu adkaanaysaa markaas ayuu cumar ku yidhi waxaad fiirisaan meel ku aadan qarnulmanaasil oo ku taalla waddadiina markaas ayuu u jaangooyey daatu cirqi لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك inkastoo hadda aysan suuragal ahayn inay dadku ku degaan goobahaas maadaama inta ugu badan xujaajtu ay ku yimaadaan diyaarado ku dega magaalada jidda haddana waxay culimmadu sheegaan inay waajib tahay inay dadku soo xarmadaan marka ay goobahaas dul marayaan haddii ay ka cabsanayaan inay dhaafaanna waxay soo xiran karaan marka ay diyaaradda soo raacayaan marka aan intaas kaga soo gudubno mawaaqiidda xajka iyo sida loo kala leeyahay waxaa jira noocyo saddex ah oo loo qaybiyo qofka xaajiga ah taas oo ku xidhan hadba qasadkiisa iyo wixii uu niyeystay qofka xirta xajka oo keliya waxaa lagu magacaabaa ifraad qofka xajka iyo cumrada soo wada xirtana waxay shareecadu u taqaanaa alqaarin halka mutamaticana uu yahay qofka inta soo xirta cumrada kadibna xalaalooba mar labaadna soo niyeysta xajka والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك manaasigta xajka ee kala duwan waxaa lagu gutaa mandiqada almashaacir almuqadasa oo ka soo bilaabata magaalada maka islamarkaana gaarta ilaa banka carafo iyadoo lasii marayo muna iyo musdelifa xujayda ayaa marka hore aada magaalada maka si ay usoo gutaan tawaaful quduumka oo ah toddoba jeer in lagu tawaafo hareeraha kacbada maalinta sideedaad ee bisha dulxaj oo loo yaqaano yowmu tarwiya waxay xujaajtu ka dhaqaaqaan magaalada maka iyagoo aadaya mina oo lix kilomitir ka fog magaalada maka halkaas ayayna sii joogaan ilaa laga gaarayo maalinta sagaalaad ee carafo marka ay soo baxdo qoraxda maalinta sagaalaad ee dulxaj waxay xujaajtu aadaan bannaanka carafo halkaas oo ay taagnaanayaan ilaa ay qoraxdu ka dhacdo waxayna goobtaas ku tugtaan xujaajta salaadaha duhurka iyo casirka iyadoo la jimcinayo lana soo hormarinayo islamarkaana la gaabinayo waxaana loo yaqaanaa jamcu taqdiimin wa qasr buurta carafaad waxaa ku yaala barxad weyn oo masaax ahaan gaarta toban kilomitir oo afarta jiha ah waxayna mino u jirtaa toban kilomitir marka ay dhacdo qoraxda maalinta sagaalaad waxay xujaajtu soo aadaan musdelifa oo toddoba kilomitir ka fog carafaad musdelifa ayay xujaajtu habeenkaas seexdaan iyagoo halkaas ku jamcinaya salaadaha maqribka iyo cishaha oo la gaabinayo lana dibdhigayo ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم waxay xujaajtu sidoo kale musdelifo ka urursadaan dhagaxaanta si mina marka ay gaaraan u gutaan rukniga jamaraadka subaxa tobnaad ee bisha dulxaj oo loo yaqaano yowmunaxri ama maalinta gowraca waxay xujaajtu aadaan mina iyagoo soo jaraya masaafo dhan shan kilomitir halkaasna waxay maalinta koowaad ku gutaan dhagax tuurashada weyn oo loo yaqaano jamratu alcaqabati alkubraa tobnaadka waxaa sidoo kale lagu magacaabaa yowmuulxaji alakbar waxaana la gutaa acmaasha ugu badan ee xajka sida sacyiga safe iyo marwo xalqiga ama tamaxiirashada dabxiga ama gowraca iyo acmaal kale إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم maka ayay soo aadaan xujaajta si ay u gutaan tawaaful ifaadaha oo toddoba jeer ah ayaamu tashriiqa waxay xujaajtu joogaan mina iyagoona maalin kasta tuurta dhagax tuurashada saddexda ee kale ah dhagax tuurashada yar midka dhexe iyo kan weyn haddii qaar ka mid a xujaajtu iska baxaan maalinta labiyo tobanaadna wax dembi ah ma saarna sida allah casa wajalla uu ku jiro kitaabkiisa kariimka ah واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون tawaaful wadaac ama tawaafka sagootinta ayaa ah manaasigta ugu dambaysa ay gutaan xujaajta wuxuuna tawaafkan dhacaa markii ay xujayadu ka baxayaan maka kuna sii jeedaan wadammadii ay ka yimaadeen iyagoo allah weydiisanaya inuu ka aqbalo acmaashooda qofka muslimka ah ee aan alle u qadarin inuu aado xajka waxaa sunno ah inuu soomo maalinta sagaalaad ee dulxaj islamarkaana ka faa'iidaysto tobanka hore ee dulxaj oo aysan jirin camal la qabto oo ka wanaagsan marka laga reebo mujaahid baxay oo aan naftiisa iyo maalkiisaba midna la soo laaban
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد صففنا طائي اسأل التاريخ عنا كم دخلنا جارعين waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka toddobaadkan waddanka afganistan waxaa ka dhacay silsilada weeraro ah oo beegsaday ciidamada xukuumadda kaabul wararkii ugu dambeeyey ee howlgalka alfatxi waryaheena abuubakar ibraahim geedi ayaa soo gudbinaya howlgalka alfatxi ayaa si firfircooni leh wuxuu uga socdaa dalka muslimka ah ee afghanistan iyadoo ay mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ay beegsanayaan askarta xukuumadda kaabul ee shisheeyaha garab ku siinaya duulaanka ay ku joogaan waddankaas toddobaadkan waxaa dhacay silsilado weeraro ah oo ay mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ay ku beegsadeen askarta xukuumadda kaabul waxaana ay ka kala dhaceen gobollada qunduus baadqiis qandahaar maydaan wardag iyo kuwo kale weerar nafurnimo ah oo askari ka tirsan imaarada islaamiga ah ee afghanistan ku beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada xukuumadda kaabul ayaa dhaliyey khasaare ba-an oo gaaray ciidanka xukuumadda kaabul yadan oo ka dhacday wilaayada maydaan wardag ayaa naftii huraha wuxuu ku beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada xukuumadda kaabul oo safar ku jiray waxayna camaliyadda burburisay ugu yaraan toddoba gaari oo ka mid ahaa kolonyadii ciidamada xukuumadda kaabul halkaasna waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday ku dhowaad konton askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda kaabul weerar kale oo ballaaran kana dhacay gobolka qandahaar ayay mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ku qaadeen saldhigyo ay qandahaar kaga sugnaayeen ciidamada xukuumadda kaabul waxaana mujaahidiinta u suuro gashay inay la wareegaan ugu yaraan saddex kontarool oo ay joogeen askarta xukuumadda kaabul duulaankan ballaaran waxaa lagu dilay sagaal iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda kaabul sida lagu sheegay war ka soo baxay imaarada islaamiga ah ee afghanistan wilaayada zaabil ayaa iyadana ka mid ah meelaha ay ka dhaceen weerarada howlgal gaar ah oo si lama filaan ah u beegsaday ciidamada xukuumadda kaabul ayaa ka dhacay qeybo ka mid a zaabil waxaana lagu dilay afar askari halka lagu dhaawacay sagaal kale iyadoo sidoo kale lagu burburiyey weerarka saddex gaari oo ah noocyada aan xabadda karin saddex gaari ayaa ku burburay shan iyo labaatan askarina dhimasho iyo dhaawac ayay ku noqdeen weerar ay ciidamada imaarada islaamiga ah ee afghanistan ka fuliyeen gobolka baadqiis ee dalka afghanistan sida uu baahiyey afhayeenka imaarada dabiixullaahi mujaahid ugu dambayntii saddex sarkaal oo ka tirsan ciidamada xukuumadda kaabul ayaa lagu khaarijiyey weerar dhabagal ah oo ka dhacay qeybo ka mida gobolka urisjaan kaasoo ay fuliyeen ciidamada imaarada islaamiga ah ee afghanistan howlgalladan waa qayb ka mid ah howlgalka alfatxi ay imaarada ka wado dalka afghanistan waana tiro yar oo ka mida intii dhacday toddobaadkan iyadoo howlgallada jihaadigu ay dalka afghanistan ka yihiin kuwa si firfircoon ku socda صففنا طائعي اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعي barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan ayaad weli maqlaysaan mu'asasada warbaahineed asxaab ayaa toddobaadkan baahisay xalqada toddobaad ee silsilada qanaadiinu min nuur oo uu ka soo muuqday sheekh abiyaxya aliibi oo kelimad baraarujun ah u jeedinaya nafdootorayaal ka tirsan mujaahidiinta alqaacida maxamed cali aadan ayaa warbixintan ku eegaya الجرح مني داوه لا كأنه
الجهاد يخشى به الله سبحانه وتعالى الأمة أقول وبالله التوفيق سأحاول جهدي أن أوضح لك الصورة والمعلومات التي عند المجاهدين ليست موجودة بفضل الله عند الكفار نزوركم حتى نأخذ من نوركم
احمل سلاحي واقتفي أثر الشهيد وتمدني بالدم إن نزف الوريد احمل سلاحي واقتفي أثر الشهيد
mu'asasada warbaahineed ee as-saxaab oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ayaa baahisay xalqada toddobaad ee silsiladda tixanaha ah ee qanaadiilu min nuur xalqadan cusub ayaa waxaa ka soo muuqanaya sheekh abuuyaxya alliibi oo ka mid ahaa hoggaanka mujaahidiinta alqaacida as-saxaab ayaa xalqadan ugu magacdartay bishaarooyin iyo naseexooyin ku socda inqimaasiyiinta iyo istishaadiyiinta wuxuuna sheikhu ku soo gudbinayaa kelimad muhiim ah oo ku saabsan ciwaankaas xalqadan oo la daawan karo qadar konton iyo shan daqiiqo ah ayaa lagu arkayaa sheikha oo la fadhiya qaar ka mida ciidamada mujaahidiinta alqaacida qaybtooda istishaadiyiinta islamarkaana xusuusinaya fadliga ay leedahay in allah subxaanahu wa tacaala laga iibsado jannadiisa فعندما يقول لك الله سبحانه وتعالى أعطني نفسك وأعطيك الجنة فاعلم أن هذا أمر يقيني قطعي حتمي لا تردد فيه ليس فيه شك ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في آخر الآية ومن أوفاء بعهده marka uu allah subxaanahu wa tacaala kugu dhahayo naftaada iiga iibso janno waxaad ogaataa in arrinkaasi uu yahay mid dhab ah oo allaah gooyey wax labalabayn iyo shaki ahna aanay ku jirin sidaas darteed allah wuxuu aayadda ku jirta suuratu towba dhammaadkeeda ku yidhi yaa ka oofin badan allaah jawaabtu waa ma jirto cid ka oofin badan allaah allah wuxuu sheegay in qofkaas uu helayo janno jannadu waa midii qofkii galaah ou liibaanay liibaan joogto ah oo aan go'aynin allah wuxuu yidhi فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز خلاص ها؟ دخل الجنة فهو في نعيم مقيم دائم أبد الآبدين jannada ayuu galay wuxuuna ku sugnaaday nimco joogto ah oo abidkeed jiraysa aana lahayn dhammaad jannadu waa tii uu dhexdeeda ahaaday raalli ahaanshaha allaah waana raalli ahaansho aysan caro ka dambaynin allaah oo kaa raalli noqdo ayaana ka weyn wax waliba jannadu waa tii ay dhexdeeda ahaadeen ambiyada jannadu waa tii uusan dhexdeeda ahaanin walwal iyo wax murugo ah dhib waliba oo adduunyada ahna waa uu gooyaa marka ugu horrayso ee aad jannada gasho ganacsigaas waa badeeco aad u weyn sidaas darteed wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam badeecada allaah waa mid qaali ah jannadu ma ahan wax fudud oo lagu helayo hurdo caajisnimo wahsi labalabayn iyo baqiilnimo ha noqoto mid hanti ama mid naf intaba waxay u baahan tahay dadaal jihaad nafur iyo sabar ilaa uu insaanku kaga sugnaado raxmadda allaah subxaanahu wa tacaala waa janno ballaceedu la egyahay dhulka iyo cerka culummadu waxay dhahaan haddii ballaceedu sidaas yahay bal ka waran dhirirkeeda jannadu waa tan uu allaah ugu diyaariyey mujaahidiinta boqol darajo labadii darajana ay u dhexayso dhulka iyo cerka intii ay isku jiraan oo kale sidaba uu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam كدر الدنيا قد انقطع بدخولك إلى الجنة فهذه السلعة أو هذا الثمن شيء عظيم كبير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن سلعة الله غالية ها، الجنة ليست شيئا هينا ها؟ لا تتحصل بالنوم ولا بالعجز ولا بالكسل ولا بالتهاون ولا بالتردد ها؟ ولا بالشح والبخل سواء بالمال أو بالنفس لا الجنة تحتاج إلى اجتهاد وإلى جهاد وإلى بذل وإلى صبر حتى يستقر الإنسان في رحمة الله سبحانه وتعالى ها؟ جنة عرضها السماوات والأرض قال العلماء إذا كان هذا هو عرض الجنة فكيف بطولها كيف بطولها الجنة أيها الإخوة التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها للمجاهدين ليس فقط للشهداء للمجاهدين مئة درجة مئة درجة في الجنة أيها الإخوة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض هذا حديث في صحيح البخاري وآخر في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في بيت في أرضه التي ولد فيها هذا عندما يكون الجهاد فرض كفايته الصحابة رضي الله تعالى عنهم فرحوا بهذه البشارة النبوية قالوا أفلا نبشر الناس النبي صلى الله عليه وسلم يريد من أصحابه وممن يأتي بعدهم أن تكون همتهم في طلب المعالي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة مئة درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة أعلى شيء في الجنة هو الفردوس وأوسط الجنة يعني أعدلها وأجملها وأطيبها وفوقه عرش الرحمن فوق الفردوس ومنه تفجر أنهار الجنة يعني ومن الفردوس تخرج أنهار الجنة الأربعة العسل والماء واللبن والخمر تخرج من الفردوس sheekh abuu yaxya oo kelimadiisa sii wata ayaa ku dheeraaday ka hadalka fadliga shahiidka iyo waxyaabaha uu allah subxaanahu wa tacaala u diyaariyey wuxuu soo qaadanayaa axaadiid ka hadlaysa fadliga shahiidka iyo shahaadada isagoo ku boorinaya mujaahidiinta inay raadiyaan waddada allah oo lagu dhinto أفضل الأبواب التي يدخل منها الإنسان للجنة هو باب الشهادة في سبيل الله نبينا albaabka ugu fadliga badan ee uu qofku ka galo jannada waa albaabka shahaadada sidaas darteed nebiga sala allahu calayhi wasallam isagoo la dhaafay dembigiisii hore iyo kiisii dambe sidoo kalena la siiyey fadli dheeraad ah ayuu ahaa mid tabaniya oo rajeeya in lagu dilo waddada allah mana ahan hal mar nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay isagoo dhaaranaya waxaan ku dhaaranayaa allihii ay naftayda gacantiisa ku jirtee waxaan jeclaaday in allah dartiis la ii dilo kadibna la isoo nooleeyo kadibna la idilo haddana la isoo nooleeyo haddana la idilo kadibna la isoo nooleeyo kadibna la idilo waa arrin aad u weyn sidoo kale rasuulku sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya ruuxa shahiidka ah ma jiro qof jannada gelaya kadibna jeclaanaya inuu adduunka ku soo laabto isagoo dhulka wax u oolin shahiidka mooyee micnaheedu waxay tahay lama helayo qof mu'min ah oo jannada gelaya kadibna la odhanayo ka waran haddii adduunyada lagugu celiyo laguna siiyo wax waliba oo dhexdeeda ahaaday oo ah boqortannimo dowladnimo iyo ciidan wuxuu leeyahay qofkaas anigu ma doonayo inaan adduunyada ku noqdo markaas ayuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasallam ma jeclaanayo qofka shahiidka ah mooyee waxa uu jeclaanayaa in lagu celiyo adduunyada kadibna la soo dilo toban mar sababta oo ah waxa uu arkay oo karaamo ah darteed markii qofkaas waddada allaah lagu dilo kadibna jannada uu galo waxa uu helayaa wixii uu allaah u diyaariyey taas oo noqonaysa wax ay suurayso weyso naftiisa markaas ayaa wuxuu dareemayaa macaanka dilka waddada allaah oo ay dadku ka cabsanayaan hase ahaatee shahiidku wuxuu helayaa sharaf uu jeclaanayo in loogu celceliyo toban mar mana ahan war oo shaki ama wahni ku jiro balse waa qabar yaqiin ah oo ka sugnaaday nebiga sala allahu calayhi wasallam أخبار قطعية يقينية عن النبي صلى الله عليه وسلم والشهداء مع أنهم كلهم من أهل الجنة إلا أن مراتبهم في الجنة متفاوتة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الشهداء أفضل من أفضل الشهداء النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين يلقون في الصف الأول لا يلفتون وجوههم يعني الانغماسيين الذي يكون في الصف الأول يقاتل وما يلتفت وراء ما يفكر ينسحب أبدا ما يفكر أن يرجع لا إلى بيته ولا إلى زوجته ولا إلى ماله ولا إلى جاهه ولا إلى أي شيء خلاص هو قدم نفسه لله فكان في الصف الأول سواء كان تحت السيوف تحت الرصاص تحت الشظايا لا يهمه هذا الذين يلقون في الصف الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة يعني أولئك يتقلبون في الغرف العالية من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم ويضحك إليهم ربك وإذا ضحك الله لعبد فلا حساب عليه ما تلتفت وراء خلاص وأنت مقدم وأنت في الصف الأول ها استحضر أن الله سبحانه وتعالى يراك ويضحك إليك سبحانه وتعالى كما يشاء وإذا ضحك الله لك فلا حساب عليك خلاص ما في سؤال بالك انتهى كل شيء أنت من أهل الجنة وأنت أفضل الشهداء أفضل الشهداء qaybaha dhexe ee xalqadan wuxuu sheekh abuuyaxya alliibi ku soo hadal qaadayaa madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama isla weynida madaxda reer galbeedka iyo wuxuu noqon doono masiirkooda maalinta qiyaamo wuxuu sheekhu ka hadlayaa gaalada iyo kibirka ay qabaan iyo sida ay allaah ugu kufriyeen
ha fiirinin muuqaalka guud ee qofka kaafirka ah obama oo soo xirtay suud iyo garabaati soona fadhiistay kaamirada horteeda isagoo bidix iyo midigba fiirinaya oo ay dhinac waliba kaamiradu ka hayso ha fiirinin waxaa soo idil ee waxaad fiirisaa xaqiiqadiisa waxay odhanayaan masiixii waa wiilkii alleh waxay dhahayaan allaah waa saddex midkood waxay u shirki yeelayaan allaah taasina waa xaqiiqada gaalada sidou doono ha u ekaado muuqaalkooda iyo quruxdooda waxaa soo idil waa wax aan miisaan ku fadhinnin sidaas darteed waxaa dadka noocaas ah ee isla weyn maalinta qiyaamo la soo xashrinayaa ayagoo quraansho la-eg oo ay dadku ku istaagayaan sidaas ayaa loo soo kulminayaa kuwa isla weyn ee sare isku qaaday una maleeyey inaysan ba ahayn bani aadam dadka ayaa ku istaagaya ayagoon arkaynin waa kuma kan waa obama oo sida quraanshada oo kale ah iyo buush iyo karasaayi waana sidaas xaalka kuwa isla weyn maalinta qiyaamo allah wuxuu noo yeelay fidyo aan uga badbaadayno naarta waa maxay fidyadaas waa adiga oo dilo oo keliya qof gaal ah rasuulku sala allahu calayhi wasallam wuxuu xadiis ku sugan saxiixulmuslim ku yidhi naarta abid kuma kulmaan gaal iyo qofkii dilay haddii aad disho qof gaal ah ku soco waddada iimaanka allah idankii kuma kulmi doontaan naarta bal ka waran haddii aad disho labo toban ama labaatan
laa yajtamicu kaafirun wa qaatiluhu fi nnaari abadan ida qatalta kaafira fakhalas in sha allah anta bas istamir cala طariiq aliimaan lan tajtamica maca hada alkaafiri fi nnaar fakayfa ida qatalta اثnayn عشرة عشرين ها ان شاء الله يعني خلاص اكيد ان شاء الله يعني ما فيش ها فاذا يقاتلون في سبيل الله اذا القتال ليس شيئا نخاف منه يا اخوه القتال شيء يحبه الله سبحانه وتعالى ها قتل الكفر شيء يريده الله سبحانه وتعالى منا يحبه الله عز وجل ها فاذا يقاتلون في سبيل الله فيقتلون اعداء الله ويقتلون وإذا قتلوا خلاص دخلوا الجنة تلك هي الشهادة التي كان يتمناها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى الشهادة وأنتم تعرفون ما جعل الله للشهيد من الخصال ها؟ للشهيد عند الله ست أو سبع خصال هذه أشياء خاصة بالشهيد يغفر له في أول دفعة من دمه كما قلنا بس ديليت كل الذنوب تمسح ويرى مقعده من الجنة ها؟ يعني بمجرد أن يسقط يرى مكانه من الجنة ما زال ويأمن الفزع الأكبر يعني يوم القيامة ما لا يكون من الخائفين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وعلى رأسهم الشهداء يوم القيامة أيها الإخوة يوم أهوال ها؟ كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ح- ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد هذا هو يوم القيامة الشهيد في هذا اليوم هو آمن ويأمن الفزع الأكبر ها؟ وكذلك لا يسأل في قبره الشهيد لا يسأل في قبره
qanaadiilu min nuur ayaa ka mid a silsiladaha tixanaha ah ee ay baahiso mu'asasada asaxaab waxayna xalqadan ku biiraysaa xalaqaadkii ka horeeyey ee lagu soo bandhigay kelimaad muhiim ah oo ay jeedinayaan qaar ka mid a hoggaankii mujaahidiinta alqaacida oo ugu horreeyo sheekh usaama bin laadin احمل سلاحي واقتفي أثر الشهيد وتمدني بالدم إن نزف الوريد احمل سلاحي واقتفي أثر الشهيد
اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعي waa hagaag intiinii toddobaadkii hore nala socotay waxaan barnaamijka ku baahinay xalqada koowaad muuqaalo taxano ah oo uu baahintooda bilaabay faa'is alkandari oo ah maxbuus ka soo baxay xabsiga kuwantanamo bay waxaad markaana ku soo dhowaataan warbixin ku aadan xalqada labaad oo uu kaga sheekaynayo qaabkii ay u qabteen ciidamada maraykanka iyo howshii uu ka hayay dalka afganistan
أنا لست 552 اللي كان عايش في غوانتنامو أنا اليوم فايز محمد الكندري راح أقول لكم الحقيقة اللي أنا عشتها في غوانتنامو خلال 14 سنة
faa'iis moxamed alkindiri waa qof muslim ah oo ka soo jeeda dhulka jasiiratul carab gaar ahaan waddanka kuweyt wuxuuna in ka badan toban sana ah si dulmi ah ugu xirnaa xabsiga goontanamo ee sumcadda xun kuna caanbaxay tacdiibinta iyo dhibaateynta muslimiinta faa'iis ayaa xalqadan labaad ee ka mid ah taxnaha oo kaga sheekaynaya dhibaatadii uu kala kulmay dowladda maraykanka ugu sheekaynaya asbaabaha uu joogay afghanistaan oo ahayd halka ay ka qabteen ciidamada maraykanka wuxuu sheegay in afghanistaan uu u aaday fulinta mashaariic khayri ah sida dhisidda masjid iyo u kaalmaynta dadka muslimiinta ah
كنت أعيش حياة طبيعية تربطني بالكثيرين روابط الص...
waxaan ku noolaa nolol iska caadi ah dad badan ayaana waxaa naga dhexeeyey xiriir saaxiibtinimo xanuunka hooyadii iyo ayeydii ayaa igu riixi hoolaha gurmadka ah markaas ayaan go'aansaday inaan saaciido dadka masaakiinta ah ee jooga waddamada ugu baahida badan فقررت إغاثة المساكين في أحوج البلدان خرجت من البيت gurigeenna ayaan ka baxay anigoo lacago wataa waxaana u malaynayay in safarkaana ugu qaadan doono bil iyo bar mana u malaynaynin in gurigan aan ku soo qaatay noloshayda aan ku soo laaban doono afar iyo toban sano kadib إلا بعد أكثر من 14 سنة faa'iis alkindiri ayaa sharxaad ka bixiyey howlihii uu qabtay markii uu tegay afghanistaan halkaas oo xilligaas uu ku soo dhowaa duulaankii gardarada ahaa ee maraykanka وصلت أفغانستان في آخر أغسطس waxaan gaaray dalka afghanistaan bishii agosto anigoo doonaya inaan raadiyo meelaha ugu baahida badan ee aan gaarsiin karo gargaarkan bani'aadanimada ah ee aan wado tuulo magaalada kaabul u jirta masaafo dhan hal saac ayaan gaaray xaqiiqdii tuulada waxay ahayd mid ay ka jirto nolol adag una baahan mashruucan oo kale waxaan rabay in halkaas aan ka dhiso masjid sidoo kalena ka qodo laba ceel balse masjid waa ka dhisnaa laakiin wuxuu ahaa mid burbursan marka waxaan isdhahay inaad dhisto masjid cusub waxaa ka fudud in kan aad dayactir ku samayso sababtoo ah wakhtiga ayaa i hayay waxaana rabay inaan dhammeeyo arrintan kadibna dalkayga ku soo laabto si aan u dhammaystirto waxbarashada
أن أنهي هذه المهمة وأرجع مرة أخرى إلى بلدي لأكمل الدراسة faa'iis oo ku taamayay in howshan markii uu dhammeeyey dib ugu soo laabto dalkiisa ayaa la kulmay duqayn xagga cirka ah asigoo ku sugnaa tuuladii hoolaha gurmadka ah ka waday kana tirsan afghanistaan waxaana xilligaas bilowday duqaymihii maraykanka ee gogolxaar ku ahaa duulaankooda afghanistaan فبعد أن انتهيت من إعادة المسجد وكنا نحفر البير بدأ القصف markaan dhammeeyey dhisidda masjidka oo aan bilaabay inaan qodo ceelasha ayaan la kulmay duqayn dabcan aniga waxaan ku sugnaa meel aan laga garanayn t v anigoo aad ula yaaban waxa dhacay duqaynta kadib ayaan raadiyaha ka dhegaystay inuu dhacay weerarkii kow iyo tobankii sebteembar ee lagu qaaday daarihii maraykanka kadibna uu maraykanku dagaal ku bilaabay afghanistan toddoba iyo tobankii sebteembar على ما أتذكر أن اضطررنا إلى waxaan ku qasbanaanay inaan ka barakacno magaalada kaabul oo aan aadno jalaalabaad muddadaasna waxaan la joogay dad reer mii ah waxaana sugayey inay igeeyaan xuduudda bakistaan si aan u tago safaaradda kuweyt ee dalkaas الثانية ثم الذهاب إلى السفارة الكويتية
maxbuuskan muslimka ah ee sida dulmiga ah in ka badan toban sana ugu xidhnaa goontanamo ayaa sheegay in weerarada uu maraykanka ka geysanaya afghanistaan ay ahaayeen kuwa aan kala sooc lahayn asigoo sharaxay duqayntii uu la kulmay iyo dhibka ka soo gaaray duqayntaas
كانت الطائرات الأمريكية وقتها ما تقذف فقط القنابل diyaaradaha maraykanka waxay ahaayeen xilligaas kuwa tuura gantaallada loo yaqaana layfatis waxaana ku qornaa gantaalladaasi qof carab u dhashay qabo waxaad helaysaa shan kun oo dollar آه، تنال 5000 دولار كان الوقت ليل xilliga wuxuu ahaa habeen waxaana iga ag dhowaa buuro duqayn anaga nagula bartilmaameedsanayo ayaa bilaabatay waxaana ka hor duqaynta la soo tuuray gantaal meesha dhan ka dhigay mid maalin oo kale ah aniga markaba xuska allah ayaan bilaabay gantaalada waxay ahaayeen kuwa ku soo dhacaya dhinacyadeeda midig iyo bidix waxaana arkayay walaalada ay duqaynta haleeshay xoogga gantaalka awgiis inay booskooda ka soo boodayaan ayagoo ku dhacayay agteeda anigoo maqlay neefta ugu dambaysa ay neefsanayaan ayagoo ashhaadanaya duuliyaha wuxuu gantaalada ku dhufanayay korkeenna si ay dhagaxaanta nugu soo dhacaan yacni ciddii nolol ku dambayso ay ku soo dhacaan dhagaxaanta halkaasna naftiisa ku waayo aniga qudheyda waxaan dareemay dhagax weyn igu soo duldhacaya subxaan allah waxay ii noqotay gaashaan oo firarka soo dhacayay ayay iga ilaalisay waxaana maqlayay firarka ku duldhacaya dhagaxa fa subxaan allah haddii dhagax igu duldhici lahayn firarkaasoo dhan way igu dhici lahaayeen laakiin allah waxaan taas ahayn buu doonay وسبحان الله يعني لو كانت الصخرة متأخرة قليلا لكانت كل هذه الشظايا علي لكن شاء الله سبحانه وتعالى غير ذلك فعندما قمت من تحت الصخرة وكنت مجروح من رأسي وظهري التفت عن يميني ويساري وإذا بالجثث جثث الأخوة كانت تملأ المكان كانت تتساقط عن يميني ويساري
markaan ka soo kacay dhagaxa hoostiisa iyadoo dhaawac iga gaaray madaxa iyo dhabarka waxaan fiiriyey labada dhinac waxaa meesha buux dhaafiyey meydadka walaalaha geedaha meesha ku yaallana midabkooda waa isbeddeleen mana ahan kuwo cagaaran boor ayayna noqdeen maadooyinka gantaallada ka soo baxay awgeed xaqiiqatan markaas xaaladdaas adag ayaan ku sugnaa ilaa aan waxtarkiisin waayey markaas ayaan naftayda dhiibay anigoo doonaya inaan booskii aan joogay beddelo waayo waxaan islahaa diyaaradaha dib ayay u soo laaban doonaan subxaan allah meeshii aan ka tegay waxaan ku arkay walaal ku dhex jira dhagaxaanta waana ka naxay mowqifkaas markaas ayaan ka soo dhex bixiyey kadibna waan kala tagnay muddo kadibna xabsiga guwantanamo ayaan isku aragnay wuxuu walaalkaasi la joogay maalmihii ugu dembeeyey xabsiga mar dhow ayuuna ka soo baxay xabsigaas allah ayaa ku mahadsan وهذا ما تم لاحقا فعندما اقتربت من كومة الأحجار وإذا بيد تخرج من كومة الأحجار تفاجأت من هذا المشهد أمسكت باليد وأخرجتها وإذا به أحد الأخوة أخرجته من بين الأحجار سبحان الله العظيم ثم بعد ذلك افترقنا والتقينا بعد فترة في غوانتنامو وبقي هذا الشخص معي إلى آخر الأيام ثم خرج قريبا ولله الحمد
ugu dambayntii faa'iis alkindiri ayaa ka waramay sababta loo xiray xilliga la xiray iyo ballanqaadyada uu sameeyey maraykanka si loo soo qabto muslimiinta carbeed wuxuuna faa'iis sheegay in xaqiiqdu ay ahayd in muslimiinta afghanistan diideen inay lacago ku iibsadaan walaalahooda muslimiinta ah hase ahaatee maleeshiyaadka isbahaysiga waqooyi ay ahaayeen kuwa maraykanka ka iibsada muslimiinta carbeed الجوائز القيمة جدا التي صرفت للعرب abaalmarinada la dul saaray carabta oo ahayd kuwo qaali ah ayaa sababtay in isbahaysigii waqooyiga ay baadi goobaan dadka carabta ah waxaa lai qabtay inaan ahay carab oo keliya waxaan agtooda ka ahaa lacag socota يعني وكأني صرة من الدراهم أمشي أكثر القرى الأفغانية على فقرها وشدتها آه، رفضت
inta badan deegaanada afghanistaan way diideen arrintan ilaa koox yar oo ka mid ahayd isbahaysigii waqooyiga mooye asalkiina la mid ahaa maraykanka hase yeeshee anigoo allaah dartii u markhaati furaya inta badan reer afghanistaan wax weliba ayay ku bixiyeen inay hor istaagaan dhiibisteenna iyo inayna difaacaan qaarkoodna iyagoona difaacaya ayaaba nala soo xiray waxaanay isweydiinayeen siday u dhiibayaan dad aan waxba galabsan
يعني كيف يسلم هؤلاء اللي ليس لهم أي علاقة بما حدث تم اعتقالي في المنتصف من شهر ديسمبر أول يوم من أيام عيد الفطر waxaa lii xiray bishii diseembar labada kun iyo kowdii maalin ciid ah yacnii ciidaas waxaan ku ciiday xabsiga dhexdiisa kadib maraykanka ayaa lii dhiibay aniga dhab ahaantii markii maraykanka lii dhiibay waxaan islahaa arrinta way furfurmi doontaa waa maalmo kooban oo baaritaanno ah kadib waa luu fasaxi doonaa waadna iska bixi doontaa qiyaas intaas ayaan u malaynayey hase ahaatee waan ku qaldanaa قد يحقق معي ويطلق سراحي مباشرة أو على أقصى تقدير محاكمة آه، آه، عادلة ثم يطلق سراحي يعني كنت مخطئا قد أتاك قد أتاك بالعيون الدامعات في الليالي الساجيات قد أتاك قد أتاك
اسأل التاريخ عنا كم دخلنا داري qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan taxaanihii macal qur'aan iyo sheekh xaaris annadaari ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد مع القرآن فاستبقوا الخيرات قال الله تبارك وتعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير amarka ah in lagu tartamo oo loo kala dheereeyo khayraadka wuxuu qur'aanka kaga yimid laba meelood suuradda albaqara aayadda aan hadda soo sheegnay iyo suuratulmaa'ida allahna wuxuu yidhi فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون
u kala tartamidda khayrka waa waddada ummadda iyo afraadda amarka yimidna wuxuu ahaa sidan جاء الأمر في الآية بقول الله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات أمر للجمع للمجموع waa amar ku socda dhammaan dadka kuna yimid siiqada jamcinta khayrka u kala dheereeya ummadda islaamkana waa ummad u dheeraysa khayrka oo u degdegta sidoo kale afraadda ummadda ayaa sidaas ah oo waxay u tartamaan una degdegaan khayrka mafhuumka in loo degdego khayrka ummadda islaamku way kaga duwan tahay fikradaha kale iyo madaahibta waxay u aragtaa in khayrka loo degdego inta la joogo adduunka iyadoo hadafka la leeyahayna uu yahay in la camiro aakhiro allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi والمسابقة في الخيرات في الدنيا والغرض عمارة الآخرة قال الله سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقال الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فالمسارعة في الدنيا waa in khayrka loo kala degdegaa inta la joogo adduunyada dantuna waxay tahay in la helo raalli ahaanshaha allah subxaanahu wa tacaala iyo daarta aakhiro qiimahan iyo akhlaaqdan ka maqan in badan oo ka mida makhluuqaadka waxaa ummadaha kale kaga soocmay ummadda islaamka oo ah ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam anigu waxaan ku doonayaa khayrka oo loo kala hormaro loona tartamo allah iyo maalinta qiyaamo allah subxaanahu wa tacaalana wuxuu nooga warramay sifaadka ay leeyihiin kuwa khayrka u kala hormara waana sifaadku tusinaya in la doonayo alle iyo maalinta aakhiro oo keliya allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay قال الله سبحانه وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون فأخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات aayaadkan wuxuu allah subxaanahu wa tacaala noogu sheegayaa sifaadka ay leeyihiin kuwa u degdegaya khayrka ee u kala hormaraya sifaadkanna marka la isugu xijiyo tartiibka aayadaha ayaa ah wanaagga meesha ugu dambaysa tilmaamta koowaad allah wuxuu yidhi الذين هم من خشية ربهم مشفقون دلت aayaddan waxay tustay in laga helay dadka noocaas ah cabsi daran taasoo keensanaysa in laga gaashaanto wax weliba oon habboonayn waa qof alle ka cabsanaya markaasna ka joogsanaya dunuubta wuxuu ka baqayaa dhibta jirta maalinta aakhiro marka wuu ka joogsanayaa dembiyada iyo xadgudubka isagoo ka fogaanaya dhibaataynta dadka waana qof u tartamaya oo ku hormaraya khayraadka marka sidaas ayuu ku noqonayaa qof ka cabsanaya alle iyo maalinta aakhiro sifada labaad allah wuxuu yidhi الصفة الثانية قال الله سبحانه وتعالى عنهم والذين هم بآيات ربهم يؤمنون دلت على أصل aayaddan waxay tustay asalka iimaanka iyo in si xeel dheer loo galo waa sharta oo laga fogaado lana hiigsado darajaadka sare ee iimaanka iyo u dhowaanshaha allah subxaanahu wa tacaala sifada saddexaad ee ay leeyihiin kuwa ku hormara oo u dheereeya khayraadka waa sifada wallah sheegay allah wuxuu yidhi والذين هم بربهم لا يشركون دلت هذه sifadan waxay ku tusinaysaa in laga tago shirkiga lagana fogaado in cibaadada riyaa lagu dhex sameeyo marka ficilkooda ah u tartamidda khayrka iyo macruufka ay samaynayaan iyo camiridda ay camirayaan dhulka ma ahan mid ay u samaynayaan dadka dartood marka waa dad quluubtooda ka fog tahay shirkiga acmaashoodana way ka fog tahay riyaaga ama istustuska وأعمالهم بعيدة عن الرياء tilmaamta afraad ay leeyihiin dadka u kala hormara khayraadka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة دلت هذه الصفة sifadan waxayna tustay in lala yimaado taacaadka khayrkana loo baratamo iyadoo weliba laga cabsi qabo gaabis marka meesha ma yaalo cijbi ama isu bogid quruur iyo faan ee waa dad cabsanaya oo isu diirnaxaya islamarkaana allah tabaaraka wa tacaala isku dhiibay tilmaamahan iyo sifaadkan afarta ah waa astaamaha ay leeyihiin kuwa sidiiqiinta ah marka kuwa u baratamay khayrka wa'ayo haddaan soo koobno waa qofka la imaanaya khayrka marka ugu horaysa una gudanaya sida ugu dhammaystiran isagoo ilaalinaya faraa'idda iyo sunanta ay leedahay cibaadada waxaa loo kala hormarayaa khayrka adduunka inta la joogana waa lagu tartamayaa hadafkana waxa uu yahay in loo shaqaysto aakhiro marka tani waa waddada ay qaadaan mu'miniinta amaa gaalada sow ma ahan ma doonayaan allah iyo maalinta aakhiro allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون هذا سبيل الكفار kani waa dariiqa gaalada oo ah in lagu raalli noqdo adduunka waxayaalana la hunguriyeeyo bal wuxuu allah noo sheegay in gaaladu ay u kala hormaraan dembiyada u degdegaan macaasida ku xadgudubka uunka iyo inay si gardaraa'a ku cunaan hantida ay dadku leeyihiin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka yidhi gaalada وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون مسارعون في في- waxay u degdegayaan macaasida dembiyada fasahaadinta dhulka iyo in si gardara ah loo cuno hantida dadka marka gaaladu waxay ku tartamayaan oo ay u kala hormarayaan adduunka iyo macmacaankiisa allah wuxuu kaloo noo sheegay in munaafiqiintu ay u kala hormaraan gaalnimada allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وقال الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم فأخبر الله سبحانه وتعالى عن المنافقين wuxuu allah noogu sheegay aayadahan in munaafiqiintu ay u kala dheereeyaan gaalnimada oo ay u degdegaan waxay kaloo munaafiqiintu u kala dheereeyaan dabadhilifnimada iyo khiyaanada iyagoo ku andacoonaya inay ka cabsanayaan musiibooyinka wareega ee adduunka iyo dhacdooyinka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi يخافون الدوائر والمصائب والحوادث قال سبحانه وتعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين هذا سبيل المؤمنين وهذا سبيل marka dariiqa hore aan soo sheegnay waa waddada mu'miniinta waddada kalena waa jidka ay qaadaan gaalada iyo munaafiqiinta jidka mu'miniinta waa in loo kala tartamo khayraadka oo la raadiyo raalli ahaanshaha allah iyo maalinta aakhiro waddada munaafiqiinta iyo gaaladuna waa fasahaadka xadgudubka in loo degdego gaalnimada iyo dembiga in gardaro lagu cuno hantida dadka iyo dabadhalifnimo iyo khiyaano marka labada kooxood ma sinna sidoo kale ma sinna kuwa u degdegaya xagga allah ee ka mida mu'miniinta waxay kala leeyihiin darajaad kala sareeya allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
المسارعون إلى الله من المؤمنين هم درجات عند الله تبارك وتعالى مسابقون إلى الله مسارعون في الخيرات ولكنهم درجات متفاوتة قال الله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يستوي المؤمنون allah wuxuu noo sheegay inaanay sinnayn mu'miniinta jidka allah wax ku bixiyey ka hor furashadii maka oo soo dagaalamay wakhti adag oo xaaladu cidhiidhi ahayd sidaasna ku noqday dad nafur iyo horumar u saaxiib ah marka kuwaas lama sinna dadka allah rumeeyey oo jidka allah wax ku bixiyey kuna dagaalamay ka gadaal furashadii maka dhammaantoodana allah wuxuu u yaboohay wanaag iyo janno allahna waa mid xog ogaal ku ah waxa laabaha ku jira أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لرضوانه وأن يج- وأن يجعلنا من المسابقين في الخيرات المسارعين إليها إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسأل التاريخ عنا كم دخلنا داري guud ahaan intaa ayaan ku soo gebagabanaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii ammaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين عن أسود العز سائل وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين يكبر الغيظ لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين يكبر الغيظ لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين كلما جدا جديد خارج عن نهج دين ليس يا خلق لدينا في تحديه مشين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون